magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan labaatan arday kuwaasi oo baratay xirfadda farsamada gacanta gaar ahaan tolista dharka islamarkaana ka aflixay dugsiga farsamada gacanta ee cabaas munaasabadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay maamulka dugsiga macalimiin waalidiin dhalinyaro ardayda qalin jebinaysa iyo marti sharaf kale ugu horeyn maamulaha dugsiga farsamada gacanta xasan maxamed cabaas ayaa ka warbixiyey tirada ardayda qalin jebinaysa iyo waxyaabaha ay barteen tirada ardayda waxay gaaraysaa labaatan arday gaaraysaa waxayna iskugu jiraan gabdho iyo wiilala iskugu jiraan sidoo kale marka alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta oo ah maalin khamiis ah bishan ay ku beegantaha labaatan iyo lixda waxaan u dhignay xaflad qurux badan aan u dhignay ardaydiina waxay soo bandhigeen xirfadii ay barteen ay soo bandhigeen maasha allah aadaana loogu farxay marti sharafkana aaday ugu farxday annaga ka maamul ahaan iyo macalimiinta kulli waxay ku farxeen bandhiga iyo sidii wanaagsan ardayda maaragtay ay usoo bandhigeen farshaxankii la baray su-aalihii la weydiiyey si wanaagsan ugu jawaabeen xitaa maasha allah alxamdulilah xafladda si qurux badan inoogu soo dhammaatay ardayda waxay barteen xirfadda harkaanka ayay barteen si wanaagsan inuu barteen ilaa hadeerna way ku shaqaysanayaan ka bilaabatay ardaygii soo aan diiwaangelinay waqti adiga laba bil wuxuu bilaabay arday inuu ku shaqaysto bilaabay maasha allah wuxuunu maaragtay hadda uu ku jiraa dadka maanta ka mid ah ee xirfadiyaanka ee magaalada beledweyne ayuu ku jiraa qaar ka mid ah marti sharaftii kasoo qayb gasho munaasabadda ayaa hambalyo u diray ardayda qalin jebinaysay oo aan u hambalyeynaynaa ardada baratay xirfadda gacanta waxaa lagu tiriyaana wax la barto waxaa ugu qiimaha badan qofka inuu barto sababtoo ah nabiga salla aley wasalam xitaa wuxuu noo tilmaamay qofka waxaa ugu qeyr badan waxa uu cuno waxuu gacantii ku shaqaysto waxaa kaloo jira xitaa in qofka ay ka wanaagsan tahay waxa uu gacantiisa ku qabto uu ku shaqeeyo waxyaabaha kale intuu meelaha taagnaan lahaa waxaan leeyahay ardada kun iyo kow jeer hambalyo xaqiiqatan xili adag ayay soo barteen xirfadan waxaana u rajeynayaa in ay anfici doonaan bulshadan ku nool magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda buuntine iyo xaafadaha kale ugu dambeynna qaar ka mid ah ardayda qalin jebinaysay ayaa ka hadlay dareenkooda
anigoo magaca yaasir xuseen bede waxaan dhigtaa dugsi cabaas suber taylor waxaana bartay dharka dumarka waxaa u arkaa farxad aad aad u weyn magacaygu waa cabdulaahi nuur yuusuf kana mid ah ardada hadda qalin jebinaysay waxyaabaha bartay waa wax waa badan yihiin dharka dumarka o dhan waa bartay garmaanta waxaa ka mid a saakooyinka cabaayadaha xijaabaha saakooyinka faashonka xijaabaha hadda socdo waxaasdhan baa dawaa barnay aad aad farxadiid maanta mala soo koobi karo dufcadan ayaa ah dufcaddii koowaad ee ka qalin jebinaysa dugsiga farsamada gacanta ee cabaas tan iyo markii la aas-aasay